waxay qabteen shirar isdabajoog ah iyo xog aroorin fara badan waxay qiimeeyeen marxalada dalka uu maraayo ayagoo intaas ka duulayana waxay soo saareen bayaanka soo socda kow in dhismaha dowlad sharaf leh awood leh hanata dalkeeda kuna dhisan sharciga ilaahay in ay tahay cibaado ka mid ah cibaadooyinka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado haddaba iyadoo taas la taabogelinayo waxaa waajib ah in la yska kaashado taabogelinta dowladda noocaas oo kaleeta ah ee sharaftaas leh qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi asagoo iskaashiga arrintaas waajibinaya watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan iska kaashada samafalka wanaagga dowladnimada amniga iyo horumarka birigaas birigay soo wada gelayaan walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan ha iska kaashanina ama ha iska kaalmaysanina dembigelid iyo colaytan iyo colaado iyo fitan iyo khilaafaad haddaba ayada oo lagu laga duulayo arrintaas waxaa waajib ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba in ay iska kaashadaan taabogelinta dowlad leh tilmaamaha kor ku xusan qodobka labaad mabda'a wadatashigu waa mabda' islaami ah marka laga hadlaayo dhismaha dowladda iyo socodsiinteedaba socodsiinteedaba haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda wuxuu ku waajibiyey inay ku dhistaan dowladnimadooda wadatashi iyo isqadarin iyo isjacayl iyo inay isdhaafsadaan afkaarta si deggan oo xasilan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa amruhum shuuraa baynahum ay wa amruhum ay amru lmuslimiin muslimiinta taladoodu waxay ku go-daa wadatashi dhexdooda ah haddaba waxaa waajib ku ah dhammaan mas-uuliyiinta dalka heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleedba inay fuliyaan mabda'aas alle uu faray ee wadatashiga kana tashadaan sidii waddankan meesha uu maanta yaallo looga qaadi lahaa horena loogu sii wadi lahaa ayagoo ka dhabaynaya dhaartii ay u dhaarteen inay u shaqeeyaan dalkooda diintooda iyo dadkoodaba ummadda horteedana ay ku dhaarteen ka ballan qaadeen mabda'a saddexaad qodobka saddexaad waxaa waajib ku ah dowladda dhexe ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in ay dadaal dheeri ah u gasho ku bixiso midaynta dhinacyada siyaasadeed ee dalka ka jira siiba xukuumadda dhexe yani xukuumadda dhexe marka laga hadlayo waxaa laga wadaa ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa oo ayagu golihii fulinta ah iyo maamul goboleedyada oo ay waajib tahay in ay isla jaan qaadaan si loo helo qaran soomaaliyeed oo sharaf badan iyagoo dhammaantood wada hoos imaanaya kuna shaqaynaya tawjiihaadka madaxweynaha ummadda oo asagoo ah astaanta qaranka waana inay u dhega nuglaadaan dhammaan qaybahaasu gogosha madaxweynuhu uu ku baaqay ee uu fidiyey nabigu sala allahu calayh wasalam